madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey munaasabad xiddigan lagu dhiirigelinayey oo ka dhacday madaxtooyada ayaa guusha orodyahan cabdulaahi jaamac ku macneeyey mid baal cusub u furaysa soomaaliya oo magacyo aan qurux badnayn ka dhaxashay dhibaatooyinkii dalka ragaadiyey waxaan codkayga ku biirinayaa intii hore u tiriba cabdulaahi jaamac inuu yahay xidig soomaaliyada maanta usoo ifaysa soomaaliyada maanta waxyaabahay ugu baahi badan tahay baahiyadeedu waa badan yihiin laakiin ummaddan magaceedii iyo muuqaalkeedii iyo haybadeedii iyo soddon sanoo lasoo dhaafay oo wax uun magacyo fiicfiican aan laga maqlayn oo uun intiiba wax uun magac walba magac liita iyo magac muxuu magaciise soomaaliya lala xidhiirinayay maanta in cabdulaahi uu ka mid noqdo dadka soomaaliya magaca fiican la xiriirinaya ninkii shabaab dalka ka xoreeyey soomaaliya magac fiicanuu la xiriiriyey ninkii maxaanku irahday dhaqaalaha dalka waxa la taaban kara ka qabtay magac fiican ayuu soomaaliya la xiriiriyey ninkii diblomaasiyadda caalamiga wax ku keenay sidoo kale wuu la xiriiriyey ninkii maxaanku iraha cayaaraha iyo waxa mujtamaca dunida ku nool meel kastoo joogaba dhalinyarada ugu tiro badan waxa dhalinyaradu ay danaynayaan ninkii magaca soomaaliya ka dhex muujiyey ee maxaanku irahda magac uga keenay soomaaliyana waa nin wixii oo dhanba isku fuugsaday marka kow cabdullaahi waxaan leeyahay hambalyo xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay garab istaag u muujinayso orodyahan cabdulaahi jaamac wuxuuna bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ugu baaqay inay taageeraan xidigaha soomaaliya uga qaybgelaya tartamada kala duwan ee caalamiga ah dowladda soomaaliya wixii tabar iyo xeerad iyo xoog iyo xoola ay leedahay iyo waxay influence caalami ee leedahayba way la garab istaagaysaa cabdulaahi jaamac intiina intiina caawa meesha fadhida odayaasha ganacsatada iyo intana maqlaysa ee meelo kale joogtana cabdulaahi iyo ragga kaloo lamid ah dhowr inan oo kale jirta ayagana oo shaqada uu hayoo kale jidhka kusoo jira oo haya iyo wiil kasta iyo gabar kasta oo soomaaliyeed oo u taagan wax magaca soomaaliya muujinaya caalamkana tusayo soomaaliyadii baahneed tii loo gargaarayey tii loo gurmanayey tii qaxootiga ahayd tii saan ahayd magacaas magacaan ahayn in ay adduunyada lagu tusto oo u muujisa qof kastoo rabaa hala garab istaago hana la gargaaro weliba xasan kaafi qoyste v o a muqdisho